halkan waxaan maanta u imanay ku qabanaynaa waa shir jaraa'id shirkaa jaraa'id oo ah inaan annagu haddaan somalilan nahay maaragtay inaan ka baxayno inaan ka baxnay waxaa madasha qaranka lagu qabtay ee cadaaladdarrada ah ee ummadda soomaaliyeed lagu dulmayo annagoo dulqaad badan muujinnay u sheegnay madasha qaranka nimankii u sarreeyey u sheegnay wixii andaq baan hore u sheegnay hadday haddana faragelin dambe qaateen annakuna go'aan baan qaadannay waxaan u caddaynaynaa beesha caalamka qarammada madoobey igaad madowga afrika waxaan u sheegaynaa inaan ka baxnay haddaan annaku somalilan nahay yu enka dhammaantood waxaan u caddaynaynaa inaan golahaa ka baxnay labada gole ka sare iyo ka hoose labadaba ninna inaanu soo xulaynin aanan keenaynin sidaana aan kaga baxnay unan madaxweynaha aan la hor tagnay uu waxba ka qaban waayey u badh sii goostay weliba dulmigaana ma ummad qaadan karta ma niin hadday iyagu qaataanna ha qaataan taasaan annagu kaga baxnay بسم الله الرحمن الرحيم ماضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده أنيقoo ah boor maxamed jaamac ee kana mid ah odayaasha boqol iyo shan iyo soddonka een, ugu jira een, S- somalilan waxaan halkan ku joognaa dhammaan odayaashii dhaqanka ee ka soo jeeday ee somalilan iyo xildhibaanadii siyaasiyiintii iyo wasiirradii Een, waxaan halkan ku qab- caddaynaynaa mowqifka iyaga ku aadan madasha qaran iyo sida wax loo wado ama wax ay u socdaan ayaan ku caddaynaynaa ugu horrayn waxaan ahayn koonfur iyo somalilan laba jamhuuriyadood oo xilligii isticmaarka ay ka qaateen xorriyaddooda isku biiray Een, markaa xilligaa kadib waxaa dhacay khaladaad hore oo ilaa iyo lixdankii soo jiray taas oo ka timid walaalaha koonfureed oo marnaba aan maaragtay jidkii wanaagsana u marin marnana garowsan kana garaabin qaabkii halkan een, somalilan intay xorriyaddoodii qaateen iyaga oo dawlada madaxweyne leh golayaal leh ay yidhaahdeen walaalaheenan ku biirno oo aan u tagno oo aan calankii ay halka keeneen shuruud la'aan iyaguna ay u qaateen wax hadiyada oo loo keenay oo aan la wada lahayn ay sidaa maaragtay ku qanceen ayaa waxaa ka timid dhibaatada maanta sababtay soomaaliya inay burburto haddaba een, iyadoo lixdankii laga joogay xilligii xorriyadda een, toddoba iyo lixdan iyo ee, konton iyo lix sano een, ayaa maanta waxaa muuqata inay halkii ka sii fog tahay sida wax loo maamulayo oo madaxda ama siyaasiyiinta koonfureed ay u fekerayaan ama u dhaqmayaan ay ka fog tahay halkii ee, lixdanaadkii een, cadaaladdarrada iyo een, fogaanshaha dulmi iyo sida aad moodo ee fikirkooda ee sii kala qaybinaya soomaalida kalana fogaynaya sidaa daraaddeed een, waxaa madasha qaran ee muddada soo ee, socotay ee, ku- een, ee, war- murtiyeedyada badanina ka soo baxeen markeeda horeba waxay ku dhisnayd cadaaladdarro waxaa ee, ka qaybgelayey toddoba xubnood oo toddobaduba ay koonfur yihiin ma jirto marka horeba cid laga siiyey somalilan xubin iyo laba midna ma jirinin wuxuuba waxay ahaayeen ama toddobada xubnood baa yihiin reer koonfureed waxaana reer koonfureedkii ay ku tashadeen toddobadii xubnood inay dulmi sameeyaan haddaba waxaan caddaynaynaa waxaa la yidhaahdaa reer somalilan baa goostay reer somali somalilan ma goostayna waa annaga halkan joogna midnimadaa loo joogaa waa kuwan xildhibaanadii jooga odayaashii dhaqan baa jooga golihii wasiirradaa jooga ra-iisul wasaare ku-xigeenkii baa jooga cid kastaa way joogtaa waxaanay u joogaan ilaa hadda oo ay eegayaan kana shaqaynayaan danaynaynaana midnimada ummadda soomaalida iyo horumarkeeda waxaase cad waxaase een, caddaan ah oo hadda maanta noo caddaatay inaanay madaxda een, reer koonfureedku aanay taa diyaar u ahayn aanayna ahayn meesha goostigu ka yimid somalilan inaanay ahayn dadkeedana aan ahayn ee ay tahay koonfur meesha dalka laga kala goynayaana waa muqdisho oo aynu joogno maantana aan ka hadlayno taasuna waa caddaan waa mid aan u caddaynayno cid walba beesha caalamka u caddaynayno waddammada jaarka u caddaynayno cid kasta oo soomaaliya saaxiib la'ah na aannu u caddaynayno sidaa awgeed waxaan leenahay sida hadda ah wax u socdaan ama wax lagu wado oo nimankii madaxda madaxdii qaranka oo ugu horreeyay madaxweynihii jamhuuriyadda soomaali federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyihii baarlamaanka mudane cismaan jawaari mudane cumar cabdirashiid iyo inta kaleba waxa aanu intaas oo goor ugu tagnay arrintaa cadaaladdarrada inay wax ka beddelaan oo ay si wanaagsan oo soomaalinima ku jirto ay u dhaqmaan oo soomaalida ay si fiican wax ugu qaybiyaan oo u hoggaamiyaan taasna way garabsan waayeen afkaan kala hadallay qoraal baan ugu gudbinnay waxaan haddaba caddaynaynaa oo maanta aan cid walba u caddaynaynaa inaanaan soo qori doonin haddaannu nahay odayaashii dhaqanka ee somalilan ee saxeexayaasha ahaa boqol iyo shan iyo soddonkana ku jiray inaanaan aqal sare iyo aqal hoose midna aanaan soo qori doonin hadda laga bilaabana waxaan halkaa u joognaa sidii aan u walaalaheen walaalahayo haddii ay la weynaatay lixdan kursi oo marka horeba aan xaq ku ahayn somalilan oo marka horeba cadaaladdarro ahaa oo marka horeba aanu wax la dhowrayey oo la habalwartu wakhti ahayn ha la gaadho haddii ay maaragtay ay u qaateen dadkanu inaanay ahayn dad waxbaba raba ama waxba doonaya ma aha sidaa kuraastana waa la rabaa wixii xaq loo yahayna waa la rabaa laakiin soomaalinimadaa nagu weyn laakiin idinka haddaanay idinla weynayn dee walaalayaal waxaan leenahay waa mahadsan tihiin waxaannu halka u joognaa oo idinka sugaynaa beesha caalamkuna aannu ku wargelinaynaa iyo cid kastoo soomaaliya danaysa inaynu sidii aynu u xisaabtami lahayn isugu nimaadno kuraasi hadday idinla weyntay lixdanka kursina qaybsada oo qaata oo u qaybiya maamullada gobolladana maamullada u beddishaan u qaybiya waxaan anagu aqoonsannahay ma aha federaal federaal sharcigo soomaaliya ka jiraana ma jiro waxaa jira laba jamhuuriyadood oo soomaaliya iyo somalilan la yidhaahdo wax intaa ka sokeeya ma jirto somalilan in la farafarayo iyo in lagu xadgudbana ma ogolin raallina kama nihin diyaar uma nihin cid ka turjumaysa oo turjumaan u noqonaysa halka joogta koonfurna ma jirto dadkeedu waa isku mid waa walaalo waxbay wada leeyihiin waxbaana ka wada maqan halka dulmigu ka socdo ee wax ka qaldan yihiina waa halkan aynu joogno oo muqdisho ah halka dalka laga kala goynayaana mar labaad baan ku celiyahay waa muqdisho cidda kala goynaysaana waa madaxdii ugu sarreysay qaranka ee halka ee soomaali loo baahnaa inay maaragtay cadaaladu sameeyaan hormariyaan weeyaan oo soomaali mideeyaan ee midnimo iyo dib u heshiisiin iyagu ka shaqeeyaan oo ku dhawaaqaan weeye waxaan ku soo gebagebaynayaa mowqifka iyagu sidaas weeyaan sidaas baannuna u joognaa aqal sare iyo aqal hoose mid aannu soo qorinona laga sugayaana ma jirto cidda hadda xilka naga haysa haddii aan si deg dega jawaab looga bixin arrintaas oo cadaaladdarrada iyo qaladka jira aan wax looga beddelin oo madashaw ciddii aannu aanaan xubno buuxa ku yeelanin waxyaabaha hadda la khaldayana aan la joojin oo la bedelin waxa aannu xaq u lahaynna aan la keeninin cidda xilka haysa halkan joogta ee reer somalilan xil haysa baarlamaan wasiirro xilka teetal kastay hayaan iyagana waxaannu caddaynaynaa inay amraynaana inay iska casili doonaan xilkaasi insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan aad iyo aad baa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam waxaan u malaynayaa hadalka murtidiisi iyo macaankiisiiba waa la sheegay waxa weeye maxaa ka dhiman weeye soomaalidu waxay tidhaahdaa nin weyn tag lama yidhaahee wuxuu ku tagaabaa la tusaa waxa weeye annaga haddaan nahay dadka ka soo jeeda jamhuuriyaddii la odhan jiray british somalilan waxa weeye xaqiraad baana lagu sameeyey lixdankii laga bilaabo ilaa maanta soo socotay taaka taako hoos ugu socotay iminkana waxay isa soo taagtay saacaa iminkan joogno ziro bay isa soo taagtay waxaannu kula sii mid ahaanno jamhuuriyaddii koonfureed ee lixdankii aan la midownay waxaannu kula sii mid ahaannaa meeshan maba yaallaan mana muuqdaan waxaa kaloo intaa dheer waxaa la yidhi dumar waxa ugu daran baa la yidhi marka waxoogaa la ysqabto ama taga ma joog arrinka yacni maaragtaa meeshaa hadda maanta ka soo baxay waa ama tega ama jooga sidaa daraaddeed waxaannu doorannay inaannu tegno inaannu dalkayagii u guurno inaannu xil wixii aan u hayna inaan u dhigno inay iyaguna dhistaan jamhuuriyad raas kaamboodi ilaa raas casayra waannu aqoonsanaynaa waannu aqoonsanaynaa dawlad koonfureed inay dhistaan iyaguna inayna aqoonsadaan baannu ka codsanaynaa walaalahayo maadaama aan wax qaybsan kari weynay oon waxba wadaagi kari weynay muddo badanna aannu ilaalinaynay walaalnimada iyo midnimada iyo wadajirka aannu ilaalinaynay nalana garan waayeen waxaannu ku khasbannahay inaannu guurno annagu oonnu ka tanaasullo midnimadii muddada dheer aannu ilaalinaynay inaannu ka tanaasullo ayaannu maanta go'aansannay madasha iyo meeshanna iyo shirkan jaraa'idna aannu u qabannay una taagannahay sidaa daraaddeed waxaan leenahay nalaga sugi maayo ee lix maxaanku idhaha aqal sare iyo aqal hoose oo aannu soo xullana nalaga sugi maayo waayo waaban dhaafnay dee halkaa mawduucu wuu dhaafayba waxa weeye intaasoo jeer baanannu u sheegno nidhi war baasha halkaa hageynina waar ka jooga war sidaa maaha saddex laba jeer baannu la kulannay madasha mar walba waxaannu u sheegnay war baasha halkaa gaadhsiinina iyagaa gaadhsiiye maanta annagu eedla'aan baan nahay haddaan nahay dadkii ka soo jeeday beelaha waqooyi waxaannu go'aansannay inaannu halkaa beesha caalamkana aannu u sheegaynaa inaannu walaalahayo kala ducaysannay kala faataxaysanayno inaannu halkaa arrintaasi si wada jirah aan shir ugu qabanno caddaynno inaannu kala guurnay laba jamhuuriyadood oo walaalaa oo is-aqoonsaday oo is-ogol inaan nahay inaan maanta shirkeedii qabanno ayaannu walaalahayana ka codsanaynaa sidaasaan hadalkayga anigu ku soo gebagabaynayaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
allaahuma salli calaa sayidinaa maxamed waxaan raacinayaa odayaashii hore intii ay yidhaahdeen ayaan aniguna raacinayaa hadalkii wuu dhan yahay ilaa iyo lixdankii waxbaannu tabanaynay annagaa labada calan lixdankii isu keennay nalooma abaalgudin cadaaladdarraadna lagula dhaqmay waxaannu lahayn sidii bay dhaami doontaa waabay ka sii dartay waxaa la yidhi kii hore wixii lagu dhacay ayaa dhalankii muuqdaa sidii oo si ka sii daran weeye koob iyo toban xubnood oo aqalka sare ah ayaa markii hore naloo qoondeeyey waa lagu soo noqday waxaa la yidhi sidee loo siiyaa koob iyo toban xubnood reer waqooyi ama somaalilan bar ka soo gooya baa la yidhi waar ka daaya baanni way ka dari doontaaye waa nala maqli waaday waxaannu leennahay haddii aan waxba naloo oggolayn waa maraad gaadhi weydey iyo maraad garan weydey baa la yidhi haddaannu maanta garan weyno hadhowna meelaannu ka soo qabanno heli mayno wax nugu socda oo ka sii daray noqonaysaa waxa yeeshaan walaalayaal dawladdana iska dhista annagu ka qaybgeli mayno aroorta waxaannu idinka fadhinaa laba diyaaradoodoo hargaysa iyo burciyo boore bay nagu keesaan aad noogu qaaddaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
raxmaani raxiim bismi illaahi raxmaani raxiim halkan waxa weeye waa madashii u dembaysay oo ay ka hadlaan golaha dhaqanka golaha wasiirrada golaha baarlamaanka iyo shacabka dhammaantood waa dardaarankii u dembeeyad oo aannu kala qaadan lahayn koonfur anigoo ah suldaan xaamud suldaan aadan suldaan xuseen ahna guddoomiyaha dhaqanka somaalilan u jooga xamar waxaan idiin sheegayaa wuxuu yidhi muslimnimo ninkaan kugu wadayn mu'minnimo khaasa gaal maxasta kuu nabadgeshaad magansataa dhaama walaalayaal ninkayga sidaa u caddaaday baa dhashay maalintaannu calanka keennay oo aad tidhaahdeen dad waalan baa siday waxaannu idiin sheegaynaa ma waallayn laakiin walaaltinimaannu doonaynay maantaannu idiin sheegaynaa inanaan waallayne iska noqonnay labada gole ka sare iyo ka hoose oo aa meesha ku qorqoraysaan midna idinaga geli mayso noomana fadhidaan sidii odayadii hore yidhaahdeen ama salaadiintii hore lix iyo konton sano ayaannu idinbaryaynoo lahayn walaalayaal ka daaya
wax la yidhi geesi ma lafsi bartay iyo dogon milantay ayaa miidaamoo dhexdooda ka dhalataa calankaydaan fahmin cidda uu dul sudan yahaye waa ka baxnaye bal jamhuuriyad noqda istayd haddaydaan noqon waxba ma sheegin halkaasaynu isku ognahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan filayaa waxii hadhay aniga ma jirto maanta halkaa waxay keenay anuu midnimo soomaaliyeed baan rabaa oo aan u taagnayn maanta halkaa waxay keenay dulun muuqda oo aan diiddanahay oo aanan oggolayn ayaanu mid maanta halkan waxaan rabnaa midnimo midnimo soomaaliyeed baan rabnaa dalkoo midoobaan rabnaa caddaalad baan rabnaa soomaalinimaan rabnaa intaa waxaan u joognay halkan taas weeye laakiin laba arrimood oo ii muuqata hadda dawlo laguma dhisi karo kumana dhismayso koow qabyaalad aan caddaaladnimo ku jirin oo la sameeyo iyo sharci darro dal layidhaah waa lagu maamulayaa labadaa arrimood baa ii muuqda oon midna dawlo lagu noqon karayn waxaan odayaashii halka ka hadlay aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa oo keliya inaan idhaahdo warkoodu kuma jahaysna shicibka koonfureed dadweynaha kuma jahaysna wuxuu ku jahaysan yahay madaxda madasha sheegtay ee cadaaladdarro inay wax ku maamulaan rabaan ayuu ku jahaysan yahay taasna waxa weeye ilaa caddaalad la helo siday yidhaahdeen ayay noqonaysaa oo aqallada labada gole labada goleba waa laga maqnaanayaa haddii ay dalabtana waxa weeye waa khatar soo socota oo midnimadii soomaaliyeed meel halisa looga daba tegaayo waxaan leeyahay madaxdu ha fikiraan ma aha kursigu xalaal ma noqonaayo haddii awoodun lagu raadiyo wuxuu xalaal ku noqon karaa marka dadweynahoo dhammi ay oggol yihiin ay helaan si siman si siman ay caddaalad u helaan markaasuu kursigu sharaf uu yeelanayaa oo uu xaq yahay laakiin laakiin oo midnima ku jiri kartaa ooy madaxnima ku jiri kartaa laakiin awood sheegasho iyo caddaalad darro marna waxba kuma soo rooyaan anigu mar kastaba waxaan aaminsanahay qabiil inaan dawlo lagu noqonaynin caddaalad darrana aan lagu noqonaynin labadaasibana way taagan yihiin madaxda soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa la rabaa caddaalad waxaa la rabaa midnimo waxaa la rabaa sharci sharci darro ma soconayso konstituushinkii waa la tuuray halkaasaa layska tuuray madasha oo sharci ay ku fadhidaa iyo qodobay odhanaysa waxaasaan ku jira aan jirin baa samaysantay haddii aan xataa madasha u noqdo instituushinno ayay ka koobnayd toddoba qof baa isugu soo hadhay intii kaleo dhan waa la tuuray waxaan leeyahay sidaa dawlo ku dhismi mayso kuna dhalan mayso laguna dhaqmi maayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan odhan lahaa anugu